بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قال المؤلف رحمه الله باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب إذا خير الله تعالى بين أشياء مثل كفارة اليمين خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة فالواجب منها واحد غير معين فأيها فعل فقد فعل الواجب وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها والباقي تطوع وقالت المعتزلة الثلاثة كلها واجبة فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب فهو وفاق وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى وإن أرادوا بوجوب, بوجوب الجميع أنه مخاطب بفعل الجميع فالدليل على فساده أنه إن تر إذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع فلما لم يعاقب إلا على واحد دل على أنه هو الواجب waxaan kusoo wada jirnay kitaabkii ahaa allumac fi usuul ilfiqhi gaar ahaan baabka amarka halkan waxaan ka gudagelaynaa wax ku saabsan haddii la am leys amro ashyaa oo calaa jihati takhyiir laysku amro ama tartiib see la yeelaa see waxaas loo qabanaa ama wujuubkuyuu ku xasilaa wax ku saabsan waxuu sheekhu ka hormaray haddii amarkaas ashyaadaas amridda sharcigu ou dadka amray ama ilaahay u amray ama rasuulka u amray calayhi salaatu wasalaam calaa jihati takhyiir hadday tahay wixii ku saabsanaa calaa jihati takhyiir maalan dhowr shay aa lagu amray dhowrkaas shayna adaa lagu dooransiiyey oo waxaa lagu yidhi haddaad arrintaas la timaado maalan waxaa kugu waajiba shaygaas ama shaygaas ama shaygaas sida kafaaratulyamiin oo kale laa yuaakhidukum allahu bilagwi fi aymaanikum walakin yuaakhidukum bima caqadtum alaymaana fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsati ma tudcimuuna ahliikum maxaa ku xiga ow kiswatuhum ow taxriiru raqaba ow waa xarfu takhiir soo ma intaas mid ka mid ah un lagaa rabaa saddex shay haddii kafaaratulyamiin haddaad rabto hadaad dhaartaada buriday kafaara gud waxaa u ah saddex arrimood mid ka mid ah midkuu yahana laguma laazim mid laguma goyninoo laguma jesmin adaa kala dooranaya saddex mid ka mid ah ashyaa dhowr ahaa lagu amray oo saddex shay ah laakiin see lagu amray calaa jihati tartiib miyaa mase waa calaa jihati takhyiir waa calaa jihati atakhyiir markaas oo kale maxaa la samaynaa saddexduu ma kugu waajibaa mase hal xabaa kugu waajiba marka koobaad hal xab oo kamid aha kugu waajiba oo saddexduu waajib kuguma noqon karaan hal xab oo kamid ah kugu waajiba halkaas xaba waa halkee xagga u noqo xabadkaasi xabadkii hadba aada samayso xabadkii hadba aada samayso doontou noqona xabadkii aada doontou noqona waa un mid ka mid a waxaa waajib kugu ah haddaad wada samaydana dhammaantood hal mar dufca waaxida hal maraa samaysa haddii marka hore horta aad kala haddaad tiraa waa wada samaynaa maalan saddexdan shay oo aada mid ka mid a ka bilaawdo tobankii miskiinaa quudisa maanta bisha ku xigtana waa soonta kadibna toban maskiina dhar dhar u gadday wujuubkii midkuu ku dhacay waa midkee midka wujuubka ku dhaca waa kee midkii koobaadoo samaysay waay waaba kala tartiibada wixii midka koobaadoo samaysay waay inta kalena waa tadawuc war male haddii laakiin dufca waaxida maalintii waxay ahayd soo ma aha saddex saddexdan shay toban miskiin oo la quudiyo iyo toban dhar loo gado iyo iyo maxay ahayd icaamu casharati masaakiin min awsat cumuna ahlikum wa kiswatum aw taxriiru raqabati a kama leejidhaa ay fatiyama halata ayaami taasu faman lam yajid waay dambe faman lam yajid waay laakiin saddexdaan musiniin masema sina saddexdaan simanaan ka hadlaynaa saddexda siman waa maxay saddexda siman waa waa alcidquga iyo itcaamka iyo kiswada tobankaas la kiswayna kiswa maxaa laga wadaa waa in la dhareeyo dhar loo geliyo la arad bixiyo waxuun dhar dhareyn la yidhaha la dhareeyo waayahay saddexdii haddaad hal mar ka mida aada samayso tobankii maskiin aada hal meel isugu keentay dharkii iyo raashinkii waa u qaybiday addoon meesha taaganna waxaa tidhi xoraad saddexdii iskumar ma dhacday ma iskumar ma dhicin saddexdii iskumaray dhacday waaye kee waajiba maxaa keese sunno ah kee ugu horreeya xagoo jiraa waa iskumaraa lagu yidhi labadooda mid ka mid ah oo aan oo hayru mucayan ah saddexdooda mid ka mid a dheh oo hayru mucayan ah ayaa wujuubkaaga dhaca labada kalena waa tadawuc tadawuc iyo wujuub maxaa u dhexeeya farqiya labada ajirka lagu helo tadawuca iyo ajirka wujuubka lagu helaa waa kala badan yihiin yaa badan ajirka waajibka iyo wujuubka lagu helo waaya wuxuu yihi sheekhu marka idaa khayara allahu tacaala allah hadduu dooransiiyo dadka biyay bayna ashyaaa ashyaa dhexdood hadduu dooransiiyo midlu kafaarati alyamiini oo kale khayara fiiha bayna alcitqi waalitcaami walkiswa walkiswa fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsati ma tucimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba falwaajibu minha waaxidun hayru mucayan waaxid hayru mucayan ha waajibaayo faayuhaa facala midkii ashyaadan ka mid oo qofka uu sameeyo faqad facala alwaajiba waajibkii waa ka dhacay kaad ka doorataba waajibkii waa kaaga dhacay wain facala ljamiica jamiica hadduu sameeyo dhammaanna saqata alfardu canhu biwaaxidin minhaa hal mid oo ka mid a ayaa waajibka uga dhacay halkaas mid ma la yaqaan mase lama yaqaan midkaas ma la yaqaan mase lama yaqaan fain facala aljamiica saqata alfardu canhu isaga faradkii waa ka dhacay biwaaxidin uga dhacay oo minhaa ka mid ah waaxidkaas ma la yaqaan laakiin hadduu cala tartiib u sameeyo hadduu cala tartiib u sameeyo saddexda waajibkii ma la yaqaan mase lama yaqaan waa la yaqaan marka lama yaqaan xaa u leedihin hadduu cala tartiib u sameeyo waajibku waa kii u horreeyey hadduu dufcatan waaxidan u sameeya dufcatan waaxidatan hadduu sameeyana lama yaqaano waa waaxidu hayru mucayan intaas waa la fahma soo maa walbaaqi tadawucun waaye waqaalat almuctasilatu ahalaaatu kulluhaa waajiba saddexda saatan oo kale dhammaan saddexduu waa waajibay dheheen fain araaduu biwujuubi ljamiici hadday ula jeedaan muctasiladu biwujuubi ljamiici tasaawi ljamiici fi lkhitaab dhammaan inay khitaabka ku wada sinan yihiin oo dhammaanba khitaabka sharciga ay ku sinan yihiin ay fii tacaluqi khitaabi sharci hadday ku wada sinan yihiin hadday ula jeedaan inay ku wada sinan yihiin oo khitaabka sharciga dhammaan oo ku wada tacalluqo dhammaan khitaabka sharciga inuu ku tacalluqo oo mid walboo ka mid hood samaydo uu kuu bannaan yahay wujuubkuna uu kaaga dhacayo hadday iska wadaan fa huwa wifaaqun hadalkaas waa wifaaq iyo itifaaq annaga ina waafaqaya hadalku waa markaas waana waafaqsan yihiin wa inamaa yaxsulu alkhilaafu fi lcibaarati duuna almacna lafdiga aan isku khilaafsannahay waa khilaafkii lafdiga ahaa laakiin macnaha waa isku waafaqsanna annaga laftirkanagu mid walboo ka mid ah in khitaabka sharciga uu kan kale kula sinan yahay oon kaan dooranno uu midka kale yahay annaga laftirkana waa aaminsannaha soo maa hadday marka wujuubka saas ka wadaan oo inay mid walba kaa doorato uu kan kale yahay ay ka wadaan waa iswaafaqsanna wain araaduu biwujuubi ljamiici hadday ula jeedaanna annahu mukhaatabun bificli ljamiici qofku inuu yahay mid lagula khitaabay bificli ljamiic waxaa dhan inuu hal mar sameeyo haddii qofka in lagula khitaabay ay kala jeedaan oo ay leeyihiin dadka waxaa ku waajiba saddexdan shayba saddexdaba inay sameeyo qofku aa ku waajib ah fadaliilu calaa fasaadihi sheegaas waa faasid hadalkaas markaas fadaliilu calaa fasaadihi sheegaas fasaadkiisa daliilkiisuna wuxuu yahay annahu idaa taraka aljamiica hadduu dhammaan ka tago lam yucaaqab inaan la ciqaabaynin cala aljamiici kulligood aan loo ciqaabaynin saana muctasiladu waa ku waafaqsan yihiin ee dadka kale waxay dheheen soo maaha haddii wujuubka wuxuu yihi sheikhu hadday kala jeedaan saddexduba waa waajib hadday kala jeedaan wujuubku waa camima hadday kala jeedaan saddexduba inay waajib yihiin saddexdaba in la sameeyo in la iska rabo hadday kala jeedaan halkaas waa faasid fasaadkiisana waxyaabaha u daliilka waxaa ka mid ah wax aan isku waafaqsanna annagaya iyagu oo ah in hadduu ka wada tago uusa waxbaba samaynba kafaaratulyamiina laga rabay saddexdii arrimoodoo la dooransiiyo mid samay la yidhi hadduu iskaba daayaba muxuu mudan yahay qofkaas sharcan muxuu mudan yahay qofkaas yamiintiisina waa buriye kafaarana lama usa imaan sharcan muxuu mudan yahay ciqaabuu mudan yahay laakiin ciqaabtaasi waa maxay ma waxaa lagu ciqaabaa saddexdii arrimoodba ma lagu ciqaabaa mase mid ka mid a lagu ciqaabaa mid ka mid aha lagu ciqaabaa waan lagu waafaqsan yihin u sheikhu annaga haddii marka mid ka mida lagu ciqaaba taas waxay kutusay halka hal xabo inuu ka yahay waajib inuu ka yahay kutusay sidoo kale waxay nagu waxay ku waafaqsan yihiin dadka kale muctasilidu hadduu dhammaan la sameeyo dhammaan hadduu sameeyo saddexdaba uu sameeyo hawaabkii wujuubka waxaa iyo hawaabkii waajibka waxaa lagu laga amaalmarinaa hal xab oo ka mid ah inta kalena waxaa laga amaalmarinaa tadawucii hawaabkiisiaa laga amaalmarinaa meeshaas maxaa ka muuqda markaas waxa waajibka inay yihiin hal xab inay yihiin wuxuu yihi wain araaduu biwujuubi ljamiici anahu mukhaatabun bificli ljamiici fadaliilu calaa fasaadihi anahu idaa taraka aljamiica lam yucaaqab inaan la ciqaabaynin cala ljamiici loo ciqaabi maayo cala ljamiici lagu ciqaabi maayo ay calaa tarki ljamiici ma lagu ciqaabayo walow kaana aljamiicu waajiban jamiicu iyo waxa dhamo haddii waajib u ahaa lahaana la cuuqiba waa la ciqaabi laha ay ciqaaba tarki lwaajib tarki waajibaatina loo ciqaabi laha cala aljamiici yaa lagu ciqaabi lahaa falamaa lam yucaaqab markaan la ciqaabin qofkii mukalafka ahay ilaa calaa waaxidin mid ay calaa tarki waaxidin maahane aan wax kale loo ciqaabin dalla wuxuu ku tusay sheegaas in hal midka tigitaankeed loo ciqaaba calaa annahu huwa alwaajibu kaas halkaas xabo inuu yahay waajib inuu yahay calaa annahu ay ana dalika alwaaxidi aladi yucaaqabu bitarkihi wa yuhaabu bificlihi hawaaba alwaajibi huwa alwaajibu inuu yahay saasa hadalkaana ku tusa waayahay falamaa lam yucaaqab ilaa calaa waaxidin dalla calaa anahu waaxidku huwa alwaajibu waajibku inuu yahay intaas waa la fahmaan u malaynaa faslun fa amaa idaa amara biashyaaa cala tartiib sharciga wuxuu amray ashyaa cala tartiibi ah kalmudaahiri oo kale umira bilcitqi cinda wujuubi alraqaba wabisiyaami cinda cadamiha wabiliccaami cinda alcajzi can iljamiici falwaajibu min dalika waaxidu mucayanu calaa xasabi xaalihi fain kaana muusilan ففرضه العتق وإن كان معسرا ففرضه الصيام وإن كان عاجزا ففرضه الإطعام أشياء دورك oo sharcigu uu dadka amray allah amar rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam uu sharcigu amray haddii cala tartiibi ay tahay cala tartiibi hadday tahay maxaa la sameynaa cala tartiibi horta maxaa laga wadaa cala tartiibi waxaa laga wadaa midka ugu horreeya oo kugu waajiba haddii la waayo ama aada awoodi weydana xagaa wujuubka u guuraa kan ku xiga haddii aad awoodi weydana kan saddexaad sida kafaaratu addihaar oo kale waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna lima qaaluu fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasa dalikum tuucaduuna bihi wallahu bima tacmaluuna khabiir faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni min qabli an yatamaasa faman lam yastatic faitcaamu sittiina miskiina saddex arrimooda la isdaba dhiga saddexda arrimood laakiin ma cala takyiira calaa jihati takyiira mase waa calaa jihati tartiib waa calaa jihati tartiib waay tartiib waay midka ugu horreeya marka koobaad lagaa rabaa waad weyday soomaa waa awoodi weys midka ku xiga haddana haddana waa awoodi weys midka ku xiga ashyaadaasoo kale qofka maxaa ku waajiba marka waxaa ku waajib waa maxay saddexdaan shay kan ku waajib waa midke maxaan leenahay saddexdaan shay hebel oo dadka ka mid ah ama hebel oo dadka ka mid ah saddexda shay kaa ku waajiba haddaba had mar walba calaa xasabi xaalihi waayo qofkaas calaa xasabi xaali mukalaf ayaa la fiirina ma dhihi karti wax hebela qofka ku waajiba waa qofka shaksiga markii la joogo hebel waxaasaa ku waajiba dhihi maysid ee waxaad dhehe calaa xasabi xaalihi waayo hadba haddii uu yahay muusir maalan wax haysta maxaa ku waajibaya citqu raqaba alcitaaq aa ku waajibaya wafarduhu lcitqu waay hadduu mucsir yahana awoodo soonkana maxaa ku waajibaya soomkii iyo siyaamkii haddii uu faqiir yahay haddana aan soonkii awoodin na maxaa ku waajibaya markaas ninkaasoo kalena maxaa dhehe fa farduka waxaad leedahay alicaamu aad dhehe haddaad awoodo asagana fa farduka alicaamu aad dhehe qofka marka markii lagu yimaado ee lagu yidhaahdo hebel oo dadka ka mid ah dihaar uu sameeyey ee waxaan rabnaa inaad wax u dirto sheekhow inaad wax u dirtaa lagaa rabaa maxaa u diree waa maxay ee macalin maxamed maxaa u diri laheed macalin maxamedow waxaa lagu yidhi hebeloo dadka ka mid a a waxaa lagaa rabaa dihaarow sameeyey inaad wax u dirto ha hebel aad leedahay igu yeera ama hebel xaalkiisaad warsane xaalkiisaad warsane xaalkiisu marka aad warsatay kadib aad waxaad leedahay waxaas wax hebelah lagaa rabaa haddaad ogaato inuu yahay qani qoor xoray karaa qoortiina la helaayo maxaa dhehe qoor xoraynteeda ku waajiba haddii uusa qani yahayn ama qani waa yahay xilliga hadda la joogo kale waay qoor la xoreeyana lama arko maxaa dhehe markaas waxaad fiirinaya ma soomi karaa laba bilood oo israacraacsan ma soomi karaa hadduu laba bilood soomi karo isna raacraaci karo mid laba bilood soomi karaa jira lakin israacraaci karin soo ma laba bilood soomi kara isna raacraaci karaan waxaad leedahay laba bilood soona lagaa rabaa wax kale u sheegi maysa caamiga caamadu waa ku wareerayeen mogtahay saas haddaad awoodana saas haddaad saas awoodana saas waa ku wareeraya haddii aada aragto inuusa inuu faqiirna yahay ama kafaaro qoor uusa xorey karin laba bilood oo israacraacsanna uusa soomi karinna waxaad leedahay waxaa lagaa rabaa itcaamkia lagaa rabaa sitiina miskiinan quudiyaad dhehe markaas waayahay faslan ou yidhi fa amaa idaa amara haddii allah ama rasuulkiisa ou amro biashyaaa cala tartiibi ay calaa jihati tartiib ou ku amro iyadoo kala dambayda waayahay kalmudaahiri oo kale umira bilcidqi cinda wujuubi raqaba wa bisiyaami cinda hee wujuudi alraqaba soo dhihi ma cinda wujuudi araqaba yacni raqabada markuu awoodo waay haddii raqabadii u haystaba hadduu haysto ayadii iska iyadii xoreynaa haddii uusa haysan lacagteedii uu haystee sayladdana laga helayana waa uu soo iibinaa wabisiyaami ayaa la amray cinda cadamiha wabisiyaami ay siyaami shahrayn mutataabiciin saa soo marna cinda cadamiha ay cinda cadami araqaba wabilcaami ayaa la amray mudaahirka cinda alcajzi can iljamiic labadaasba hadduu ka caajiso falwaajibu min dalika marka falwaajibu min dalika waaxidun mucayanun waay waa waaxid mucayana saddexdan midka waajibka waa mucayan laakiin waa keehe hebel oo dadka ka mida markii la joogo maxaa la leeyahay calaa xasabi xaalihi qof walba calaa xasabi xaalihi waay laakiin laakiin waa mucayan fain kaana muusiran hadduu yahay qofku qofku haysta fafarduhu alcidqu wain kaana mucsiran fafarduhu asiyaamu wain kaana caajisan fafarduhu alidcaam fain jamaca hadduu jamciyo man farduhu alcidqu bayna aljamiici saqata alfardu canhu bilcidqi wamaa cadaahu tatawucun waa muusir maalan oortii uu xoray karaa markaasoo wuxuu isku daray wixii dhammaayou sameeyey qoortiina waa xoreeyey idcaamkiina waa sameeyey labadii biloodna waa uu soomay qofkaas waa maxay marka waxaa midka laga hawaabin ah oo laga ajir siinah ajirkii waajibka waa kee waa midkii faradka ku ah asaga oo ahaa alcidqu midkii faradka asaga ku ahaa oo alcidqu ahaa inta kale uu sameeyana waxay ka dhigan tahay sunnooyin iyo tatawucu la yimid fain jamaca man farduhu alcidqu qof faradkiisu uu cidqi yahay hadduu jamciyo bayna aljamiici wixii oo dhan saqata alfardu wou ka dhacayaa canhu asaga bilcidqi uga dhacaa wamaa cadaahuna tatawucun waa tatawuc wain jamaca man farduhu asiyaam qofkii faradkiisu uu siyaamka ah hadduu jamciyo bayna aljamiic saas midin qora bayna aljamiici ayuu jamciyey yacni qofkan faradkiisu wuxuu ahaa siyaamkuu ahaa raqabadii maalan ma awoodinoo waajib kuma ahayn raqabadii marka wuxuu sameeyey siyaamkii iyo raqabadii uusa awoodin iyo wuxuu sameeyey tacaamkii laakiin su-aala laga yaaba inay soo aroorto ah maba awoodee soo u sameeyey markii la leeyahay qofkan sheegaana ku waajib ah markii la leeyahay waxaa laga wadaa waa haddii qofku shayga ou bilaa mashaqa ou ku samay karo oo qofka uusan shayga udhibaatooneynin shayga markuusa udhibaatooneynin waay sida soonka oo kale waa ogtihiin qofka musaafirka ah soonku ma ku waajiba mase ku waajib maaha ku waajib maaha haddii laakiin unto isku kallifo ou soomo waajibku ma ka dhaca mase ka dhici maayo waajibku waa ka dhaca mariidka oo kale soonku haddii soonka uu dhibaayo waajib maaha bal waxaaba laga yaaba mararka qaar in qofku sidow soomo uu dembiilo noqdo inta isku dhibo naftiisa ku dhibo qofka musaafirka ah iyo qofka mariidkaaba haddana wajibk wujuubki waa ka dhacaa qofkii soomaa qofkii marka la leeyahay qoor xoraynteedaa lagaa rabaa qoortaas uu xoraynaa waa inuusa u dhibaatoon waayo waa inuusa isku dhibin waayo isku rafaadin haddii uu mashaqo iyo dhibaato kala kulmaayo waxa ka dambeeya uu gudbaa intaas waa la fahma soo maha marka shaygii haddii uu mashaqo kala kulmaayo waajibkii wixii ku ahaa isaga maaha waxay u gudbay arrintu tan ku xigtay u gudbay shaygii marka markii uu ka gudbay ee tan ku xigta uu gudbay ayuu shaygii faradka ku ahaa oo soonkahay maalan waa la yimid oo faradkiisa ahaa shay asaga aan farad ku ahayn oo culays saayida ku ahna waa isku dhib waa isku dhibay waa isku mashaqeeyey shiqil anfusigu ku sameeyey rafaadu ku sameeyey waxaaba laga yaabaa inuu mararka qaar si sharci darraa u maro oo uu soo tugsado lacagtii oo hebel soo wadiista sharcina kuma ahayn waajibna kuma ahayn soo ma waajibna kuma ahayn ama miduu u baahan yahay oo cidduu aysa ka maarmin uu xoreeyey soonkiina waa same waa waa la yimid meeshaas maxaa ka soo baxay shaygii faradka ahaa oo soonka ahaa oo asaga fii xaqihi faradka ku ahaan inuu sameeyey shay uu ka soo gudbo oon asaga waajib ku ahayn laakiin uu isku mashaqeeyena inuu la yimid inuu la yimid intaas waa la fahma soo maha wain jamaca hadduu jamciyo man farduhu asiyaamu qofkii faradkiisu uu siyaam yahay bayna aljamiici wixii dhammaayuu jamciyey wixii dhammaayuu jamciyey wixii soonka ka horreeyey oo cidqiga ahay iyo soonkii iyo wuxuu la yimid iyo maaragtay iyo iطcaamkii fafarduhu axad اlamrayni min alcidqi aw siyaami labada horaa faradku mid ka midu uga dhacaa oo min alcidqi aw siyaami ah min alcidqi aw siyaam wاlطcaamu taطawucun iطcaamkuna waa taطawuc labada hore midkii faradka ku ahaa fii xaqihi ku ahaa iyo midkii midkaas ka sii horreeyey midkii midkaas ka sii horreeyey oo uu ka soo gudbay ee uu inta isku mashaqeeyey isku dhibaateeyey dhabarka iskaga jibshay uu la yimid labadooda mid ka mid ah faradka uga dhaca mid ka mid ah faradka uga dhaca waliطcaamuna taطawucun waay wain jamaca hadduu jamciyo man farduhu aliطcaamu qof faradkiisu ou idcaam yahy quudin bayna ljamiici uu samciyey fafarduhu waaxidu min aلثalaaثati kalkafaarati اlmukhayara kalkafaarati اlmukhayara waayahay ashyaadii la iska rabay calaa jihati tartiib ninkan cidqigii waajib kuma aha idcaamkiina waajib kuma aha oo farad kuma aha yacni soonkii na waajib kuma ahsanto maxaa waajib ku ah idcaamkiaa waajib ku ahaa tiri qofka idcaamku waajib ku ahaa a wuxuu isku mashaqeeyey wixii dhammaayo isku mashaqeeyey naftuu isku dhibay shayga isagu waajibu ku ahaa iyo ashyaa kale isla sameeyey iyo ashyaa kale isla sameeyey maxaa la samaynaa wuxuu leeyahy shiikhu waxay arrintuu noqoy markaan oo kale midka laga amaalmarinaa waajibkii camal looga amaalmarinao amral waajib laga amaalmarinaa waa midkee saddexdooda kal kafaarati almukhayara kafaaradii mukhayarada ahayd oo kale saddexda hadduu isku mar sameeyo maxaa la dhahayay waaxid hayru mucayana ayaa waajib uga dhacay soo mahneen kanna sidii oo kale waxa le waajib hayru mucayana waajibka waaxid hayru mucayana wujuubkaaga dhacayaa wain jamaca man farduhu alicaamu bayna aljamiici fafarduhu waaxidu min aلثalaaثati kalkafaarati اlmukhayara kalkafaarati اlmukhayara laakiin tanna laftirkeeda iska fiiriya haddii saddexdu isku mar dhacdo waayo markaan oo la leeyahay waaxid hayru mucayana waay laakiin haddii la kala hormariyo haddii la kala hormariyo wujuubkuyuu ku dhacaas leedihiin midka ugu horeeya inta kalena maxay noqonayaan ay noqoyaan wujuubku markaas mucayanu noqona hadii la kala hormariyo laakiin haddii isku mar la sameeyo waay sida kafaaradii mukhayarada ahayd baan kusoo marnay haddii isku mar la sameeyo kana saas oo kale hal midoo ka mid aha wujuubku kaaga dhacaa isku soo duub ashyaa sharcigu hadduu amro ashyaa fara badanaa la amr las amr oo hal shay ka ratime maalan laba arrimood mid mid ka mid a kama bixi karto ashyaadaas in laysku amro calaa jihati taqyiir iyo in laysku amro calaa jihati atartiib calaa jihati takyiir haddii la isku amro sida kafaaratu alyamiin oo kale waa calaa jihati takyiir soo maa calaa jihati takyiir haddii la isku amro qofku dadka qofka waxaa ku waajibaysa ashyaadaas la isdooransiiyey mid ka mid aha ku waajibaysa midkaad samaydana waajib waa kaaga dhacay kow raba ha ahaadee haddaad jamcido wada aruuridana haddii aad kala hormarido midkii u horreeyaa waajibkaaga dhacay inta kalena waa maxay waa tatawuc war male haddaad dafcatan waaxidatan isla samaysana maalan ramadaanka maalintii u dambeyday ramadaanka maalintii u dambeyday aad waxaad samaysay wixii kaleo dhan isla samaysay difca waaxida wixii dhamaa kaaga dhaceen soo maa hal maalin aad ka gudi markaasna waxaad leeyahay hal xabaa wujuubka qofka uga dhacay laakiin w- halkaas xaba waa midkee waa waaxid oo hayru mucayan ah haddii shaygu lees amro ashyaadaas badan lees markii lees amrayo calaa jihati tartiib leesku amrana oo calaa jihati tartiib waxaa laga wadaa waa kala horeeyaan heeraray kale ku kala jiraan marka koo marka koobaad kan ugu horreeya lagaa rabaa haddaad awoodi weydaa kan labaad u gudbi kartaa haddaad kaas labaad awoodi weydaad kan saddexaad u gudbi kartaa wahaakada saas haddii layskugu ashyaa saas haddii sharcigu u amrana qofka waxaa laga rabaa mid ashyaadaas ka mida oo mucayan ah laakiin mucayan maxaa laga wadaa waa calaa xasabi xaali lmukalafi waay hadba mucayan wuxuu ku noqon karaa waxaa tacyiini kara xaalka qofkaa tacyiininaya mar walba waxaa tacyiininaya waa maxay waa xaalka qofka ma dhihi karno shaygaasaa waajiba ama shaygaasaa waajiba ama shaygaasaa waajiba cala aliطlaaq laakiin qof walba oo ka mid ah waxa isaga wixii isaga meeshaas oo uga qalma ayaa ku waajibaaya hadduu hal mar sameeyo marka qofku ama laba ka mid a labada hore oo kale hadduu hal mar isla sameeyo yacni qofkii maalan waxaad tidhahdaa dheh haddii qofkii oo waajib ku ahaa midka ugu horreeyaahy saddexdii shay oo tartiibsaneed midka ugu horreeyaahy qofka waajib ku ahaa oo xaalkiisa uu keensaayay kan ugu horreeya in lagu waajibiyo hadduu dhammaan isla sameeyo maxaa ku waajibaya qofkaas wujuubka xagguu uga dhacay saddexda midka ugu horreeya qofkan waajib ku ah xaalkiisa markii la fiiriyo maalan waa hodan waxaa waajib ku ahaa cidqu raqaba raqabadiina waa awoodi waa la heli karaa dhammaantood uu isla sameeyey wixii dhammaaya uu isla sameeyey wujuubka iyo uga dhacay qofkaas cidqu raqabada yaa wujuubka uga dhacay labada kalena waa maxay waa tatawuc iyo sunno qofkii siyaamku waajib ku ahaana hadduu dhammaan sameeyo wujuubku wuxuu uga dhacay uu yidhi sheikhu labadooda labada hore mid ka mid a kan kalena waa maxay itcaamkuna waa tatawuc qofkii itcaamku waajib ku ahayo ugu dambeeyey hadduu dhammaan dufcatan waaxidatan hal mar uu sameeyana maxaa la leeyahay wujuubkii uga dhaca saddexdooda mid ka mid uga dhacayaa saddexdooda mid ka mid uga dhacaa inta kaloo soo hartana waa midkee inta kaloo soo harta waa maxay waa tatawuc laakiin midkaas mid hebel waa la dhihi maa haddaysa kala horreynoo dufca waaxida hal mar la sameeyey wuxuu ku mihaaliyey shiikhu kalkafaarati almukhayara wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wabilaahi atuuq